Wararka laga helayo deegaanka Mirogoled ee hoostaga degmada Cagalisor ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya inuu maanta ka dhacay dagaal u dhexeeya maleeshiyaad ka soo kala jeeda deegaanada Dhabbad iyo Galisor. Dagaalka ayaa waxaa ku dhintay ilaa laba ruux, sida wararku ay sheegayaan. Wararka qaar ayaa sheegaya inuu dagaalku u dhexeeyo maleeshiyad xoolo dhaqato ah iyo ciidamada New Police ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya. Dhanka kale, guddoomiyaha Galisor Cali Siciid Axmed Cabdulle ayaa warbaahinta u sheegay in dagaalka ka dhacay Mirogoled uu u dhexeeyo dad xoolo dhaqato ah oo gobolka Galgaduud ka soo wada jeeda. Ciidamada New Police ayaa cadeystay inay laayaan dadka shacabka ah mar kasta.